de horta jasiiraddu waxay ku taalaa badda mediterranean-ka aad bay terki ugu dhowdahay waddanka terki la yidhaaho waa dhul ku yaala bariga badda mediterranean-ka aada u qurux badan hawadeedu ay aada u wanaagsan tahay ingiriisku ay gumaysan jireen dadka ku nool guntoodu ay aad iyo aada u dheer tahay oo dhowr kun oo sannadood hadday ugu yar tahay waa dad asalkoogu ay greeg ahaayeen weeyi waana intooda badan aqlabiyadu waa greeg asalkoogii dadka soo galay boqolaalkii sannadood ee ugu dambeeyey ilaa markii turkigu ay noqdeen dadkii xukumayey badda mediterraneanka iyo wadamada ku dhow dad turkiya ayaa iyaguna halkaa degay marka jasiiraddu waxay ahayd laba dad ayaa ku noolaa muddo fara badan dadka intooda badan oo laga yaabo boqolkiiba toddobaatan ilaa siddeetan ugu yaraan inay yihiin oo dadka greega asalkoogu iyo dad turkiya oo boqolkiiba labaatan meelaha ku dhow ayay noqotay intii hore dabeetana waxaa soo kordhay markii meesha laysku qabsaday ee labada community ay aada iyo aada iskugu xumaadeen dawladda markii la qaatay ee ingiriiska meesha u ka baxay kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka wixii ka dambeeyey inay xumaatay arrintii labada community ka dhexaysay oo dadkan greega xooley yeesheen aqoonta iyagaa ka yarbad kaga sarreeya kuwa kale marka domination xoog le gacantay ku qabteen dhaqaalihii iyo siyaasadii jasiiradda dadkii turkiguna markaa way ka cawdeen waa la isdilay dhiig badan baa daatay marka ciidamadii turkiga ayaa soo galay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii marka sidaasaa loo kala qaybiyey jasiiraddii qaybta waqooyi inay noqoto meesha turkiga ay ku nool yihiin qubursiyiinta turkiga asalkoogu yahay iyo dad badan oo dhowaan soo degay soddonkii afartankii sannadood ugu dambeeyey oo teerki ka yimid iyo inteeda kale oo ay degan yihiin xagga koonfurta dadka asalkooga oo greeg ah marka ma sidii hal waddan oo kale ah qaramada midoobey looga arkaa qaramada midoobay sidii hal wadanoo qura looga arkaa jamiicadan ka dhexaysa european unionka wadan qura looga arkaa qaybta ay degan yihiin dadka qubursiyiinta ee asalkooga uu turkigu yahay cidda qura aqoonsani waa wadanka terki oo qura halka ay adduunyada ka maraana ee markay u baxayaanna halkaasay maraan markay soo socdaanna halkaasay soo maraan cid kaloo aqoonsani ma jirto laakiin jasiiradda inteeda kale oo jamhuuriyadda la yidhaaho cyprus republic of cyprus adduunyada waxay u aqoonsan tahay inay tahay mid qura waxaana masila dadka greega ah ee intooda badana oo boqolkiiba siddeetan tiradooda ugu yaraan ay tahay waan gartay marka khayraadka dhinaca dhaqaalaha xagey ka helaan wax maxay leeyihiin dhinaca khayraadka dabiiciga dee horta weligeedba jasiiradda qubrus waxay ku taalay meel strategic markaa baayac mushtariga badda mediterraneanka ayay wax badan ku lahaayeen oo caasimadooda nicosia iyo magaalooyinka kale xeebta ku yaala oo furdada ah limasol oo kale iyo waxay ahaayeen muddo dheer quruuma laga joogo meelo ka baayac mushtariya xoolaha la isdhaafsanayo ee badda mediterraneanka howlaha la maraya iyo baayac mushtariga iyaguna dhexda ka gala ayay ahaayeen muddo badan jasiiradduna dee xoolo way samaysaa oo way leedahay dhul beera laga beero oo khudradda laga beero oo wax la cuno laga beero way leedahay meel engegan ma aha laakiin intooda badan xoolahoogu ilaa maanta wuxuu ka yimaadaa baayac mushtariga adduunyada iyo khaasatan yurub iyo badda mediterraneanka ilaa middle eastka bariga dhexe inay u noqdaan dadexaada oo xagga dalmarka loo yimaado sanadkii kumayaal qof boqolaal kun oo qof ay yimaadaan sanadkii oo dhul qurux badan bay leedahay xeebeega aada u qurux badan iyo baayac mushtariga inay ka qayb galaan waxaase dadka tur greeg ee cyprusku ay weliba aada u yaqaanaan waxa weeye xagga maritime badda sida loo samaysto maraakiibta xoolaha qaada inay ku noqdaan kuwa aada ugu xariifiina oo markaa shaqo badan laga helo waan gartay marka maxaa keenay dhibaatadan dhaqaalee keentay in waddanka dhaqaalihiisa uu burburo oo burbur ku dhowaado markaana kaalma ay uga timaado midooda yurub anigu saddex goor baan tegey jasiiradda qubrus xagga greegu ay degan yihiin iyo xagga ay degan yihiin dadka turkigu dhibaatada qabsatay turkigu anigu waxaan qabaa cyprus ee dadka degan qubrus waa laba ugu weyn midi waxa weeye iyadoo aada moodo wixii ay kartidoodu ahayd in ka badan inay hungurigeygii yeesheen anu markaan tegey lacagta isdaafaysa hudheelada iyo meelaha wax laga cuno iyo dukaanada wax laga iibsado dee waxaad moodaysaa inaad joogto yurub meesha ugu xoolo badan oo lacag fooqa sharci ah oo isdhaafayso oo dadku siday u nool yihiin aad yaabayso laakiin markaad ku qiyaasto wadanka quwadiisa iyo waxa ka soo baxa ay kala fog yihiin marka inay goor un timaado inay taasi qaraxdo anigu waan filaya dad badanna way filayeen talabaadna waxa weeye waxay noqotay meel xoolaha la qarsanayo ee cashuurta lagala baxsanayo meel la dhigto ayay noqotay waxa ugu badan dadka ruushka ah ee xoolaha badan leh halkaasay lacag badan dhigteen oo waxaa laga hadlayaa wax ugu yaraan ah shan lix toddoba bilyan oo dollar dadka ruushka ay leeyihiin inay halkaas soo dhigtaan waayo cashuurta laga qaadaya ayaan anba jirin anba aad iyo aada u yar laakiin taasuna dee muddo waa lagu noolaan karaa laakiin markay waxoogaa dhacaan dhibaatay keenaysaa baanankii baa markaa galay dhibaatooyin xoog leh dee baanankiina waxay qarashkii ay iyagu ay bixinayeen iyo waxaan iskeenayn wixii soo gelayay ayaa ayaa dhibaato noqday laakiin jugta ugu weyn markii dambe waxay dhacday dadka griiga iyo ku nool wadanka griiga iyo jasiiradda qobros dadka griiga ee ku nool baanankooga iyo xoolahooga ayaa ayaa isku xidhnaa marka markii ay gariirtay dhaqaalihii griiga uu gariiray ee uu aada u xumaaday darbaaxo weyn bay ku dhacday iyadana jasiiradda qobros waan gartay haddaynu isla equationkaas amaba isla egtaas eegno turkigu dhaqaalihiisu aad buu u horumarsan yahay oo u wanaagsan yahay markaa qubrusiyiinta turkidaahi iyaguma ka badbaadeen dhibtan socota horta haddaad qiyaasta eegto inkastuu wadanka turkiga dhaqaalihiisu aad iyo aada usoo koray khaasatan toddoba sideedii sannadood ee ugu dambeeyey welina si wanaagsan uu u socdo haddana markaad eegto qofka caadigaa ee turkiya ku nool deerki iyo qofka caadigaa ee ku nool jasiiradda qubros aad isku eegto sanadkii qofka inta soo gala waxa weli dhaqaalahayga uu ku sarreeya jasiiradda qubros waayo iyadu waxay dabada ku haysaa dhaqaalihii weynaa ee european unionka oo dee shan boqol oo milyuun oo qof ay ku dhex jiraan ayay ku jiraan oo wax badan ay ka soo galaan laakiin shaki kuma jiro dhaqaalaha wadanka turkigu inuu aada usoo kacay dhirbaaxada galaysa dadka ku nool xagga dhaqaalahooga ku nool maxaan ku dhahay mediterranean seaga ku nool ee greegu ay ka mid yihiin spanishku ay ka mid yihiin imka portugiisku ay ka mid yihiin oo talyaaniga lafahantiisa dhibaata ay ka haysato turkigu wuu ka uu ka fogaaday taasoo weli may soo gaarin inay taasu cadhayso dhaqaalihiisa laakiin dadka turkiga asalkoogu yahay ee jasiiradda qubrus xaggayga waqooyiga degan warkana soo gaarayaa ilaa imika waxaad moodaa inaanay darbaaxadaasu aad iyaga aanay u taaban waayada laba dhaqaale ayaa kala duwan laakiin anigu waxaan qabaa hadday sii socoto way isku xidhan yihiin gunta hoose haddana way iskaga xidhan yihiin inay gooray noqotoba kollay gariirkaasi a wax ka soo gaaraya dadka qubrusiyiinta ee turkiga ah ee waqooyiga ku nool